waxbayn lahay arday buu layn yahay ina waxma lahayna waxbaan daweynaa waxbaan soo daweynaa inanta waxay weliba sixigaan weeye garaad garaad jaamac maxamed ismaaciil garaadka guud ayay sixigaan ee u adeera waxaana nabaddu ka shaqeey waa ogta waa ninkan ilaa hadii goolaa waa calaamadda nabaddan ilaa ku dayda garaada kalena waxa waxa keenay waxa waa colaad weeye colaad dhibaato mujo faa'iido ma keento waxaan mid dambe u kale ugu abiilgaraynaynaa isimada isaan maxamed saciid isaan ciise iyo dadkii garaadla iyo dhallinyarta mustaqbalka doonaysaba in nabad laga shaqeeyo oo siyaasiga ninkan madaxweynaha ee doonaya inuu dhiiga dadkiisa iyo dadkeena uu ku kororsado kursiga laba sannadood in layska diido in layska diido garaadada dhulkoodii diiday eeltooyaatanka sano martiya ku ah garowe ee shacbigoo dan u soo wadin laascaanow iyo inay kiciyaan buuhooda doonayana in layska diido ama nabad baan ka shaqaynanaa nabad baan ka shaqaynaynaa dad nabow yaala baynu nahay dhalinyara maanuta laga soo qabta caynama waxay arkaysa intoo la gelinayo labeenan bay ahaayeen oo sool afrika ka shaqaysan jiray oo dasha reer gaalkacayo suuqa waxay geliyeen facebookda waa la afduubay waa la dilay ilamida waa la baaray raadkoodaa la hayey waxba waa lagu waayey waa la maamusay aabihii baa mid u yimi waa la cashageeyey daraatana dagaalada la saaro ruudkoodiiba qabteen saas anagu ay soomaalimada joogto nagu simanta waxaa lanagu dilayaa oo keliya waxa weeye dhulkeeda in anagu maamulo oon madaxweyne ka noqono oon guurti ka noqono oon baarlamaan ka noqo ayaa lanagu dilayaa wax kalena geysan ma jirta oo qaalafkii aanu gallay oo agoyaasha gale aan soo ansaxno oo ah inaan qaranimada haysano oon guriga ka talin waa lagu diliyo guriga ka talin gurigaan ka talina cidna uga habran mayno cidna ma doonano waxaan leeyahay abii baan u dirayaa dadka magaalada reer garoowe iyo reer boosaaso waxaan leenahay dagaal ka daayay dadka anagu nabad baan ayaan wadnaa inaynu maanta intaas qof inagaga dhimato meesha tukaraaq waxay la mid tahay laba ninoo bidaar lahoo shanle isku dila garfeel isku dilay ilaahay may u qaadantaa ilaa intaasoo boqol inaga dhintaa dhaawacmaan tuulada yare ayayna ee xadkeena ku taal ilaa waxaan uga dareynaa in maarata ilaahay caafimaad siiyo waxay u dhaawacmeen qarankai u dhaawacmeen waxay u dhaawacmeen calanka somaliland u dhaawacmeen somaliland ayaa runtii ay la joogaan hargeysa maanta ku sugan yahay buufa ayaa ka dhakhtarkoo warramayay wixii ay u baahdaanna waxa weeyaan qarankoodii iyo dalkoodiiba la joogaan iyagaa waa loo qabanay iminkana waa si fiican baa loo dhayay waxaan leenahay xaag laguma noqdo dale waxa weeyaan somaliland xuduud bay leeday dadka ku jiraana waa dad reer somalilandah qofka somaliland diidan ee jooga somaliland macnihii maaha dhulkii somaliland baa xagaa ka tirsan qof somaliland joogaas ayaa mabdigiisa meel kale la tegi karaa laakiin xuduud somaliland xuduud bay leedahay reebitaan waxaan leenahay reernima hawladaasku reer baanne dadka waa dad reer somalilandah somaliland baanay ka tirsan yihiin